Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Boorama tababar ugu soo gabagabaysay howlwadeenno ka kala socday isbitaalada iyo xarumaha xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee degmooyinka Boorama, Baki, Loqay iyo Saylac. Munaasabadda xiritaanka tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday Wasaaradda Caafimaadka, Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Awdal iyo xubno kale oo ka socday bahda caafimaadka. Madaxa xog ururinta caafimaadka gobolka Awdal Siciid Xuseen Madaxa xog ururinta caafimaadka gobolka Awdal Siciid Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha lagu bartay inta uu tababarka socday.
waxay maanta inoo soo xidhmay tababar afar casho socday oo maanta aynu joogno maalintii ugu dambeysay een, oo ku saabsanaa diiwaanada ama ee, tuulka lagu ururiyo xogta caafimaadka laguna soo gudbiyo ee, een, ee, xogta caafimaadka lagaga soo gudbiyo xarumaha Een, sidaad wada ogtihiin dib u eegis baynu ku sameynay sanadkii hore Ee, marka waa waa waa agab cusub oo aynu ugu talagalnay runtii wax ka bedel badan saad aragteen lagu sameeyey Een, waxa aynu ku rajo weynay inaynu dhaqan gelino haddii ilaahay ka dhigo bisha een, ee, soo socota abril Een, koley horena waa laydinku keenayaa iminka in distributionkii amaba ee, een, xarumaha caafimaadka la wada keeno ee, diiwaanada aad ku qaadateen tababarka oo waxa weeyaan daabacan Ee, tababarku runtii wuxuu kaloo ku saabsanaa sidaad ee, maaraynta xogta caafimaadka guud ahaan oo iyadana runtii wax fara badan aynu ka qaadanay Ee, waa idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan ee waxa weeyaan aad aad een, u muujiseen waxa weeyaan een, ee, dhabar adayga Ee, taasi waxay tilmaamaysaa waxa weeyaan inaad dad u diyaarsan waxa weye hawsha ay qabanayaan inaad tihiin shaqaalaweyne eh, shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ka kala socda xarumaha degmooyinka eh, saylac iyo boorama lughaya iyo baki Een, horta aad baad u mahadsantihiin eh, sidii aad u muujiseen kartida iyo dadaalka fara badan leh aad afartaa cisho waqtiga u geliseen diiwaanka xogta caafimaadka kaasoo een, wax ka bedel lagu sameeyey een, lana horumariyey marka waxaanu rajaynaynaa een, een, sidaad la socotaana idinkaa aasaas u ah een, xogta wadanka caafimaadka Een, marka waxaan idiin rajaynaya dhammaantiinba in aad inaad tababarkaad si fiican aad aad ugu ugu ugu dha- aad u dhaqangelisaan aad xogteenaas ay noqoto mid iminka wixii ka dambeeya aynu aynu inoo hagaagtaa Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Awdal Mustafa Xuseen Aadan oo ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda ayaa xubnaha ka qayb galay kula dardaarmay in ay u adeegaan bulshada waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarka.
Ad waxaa idinku ammaanayaa sidii fiicneed eed muddadii halkaad joogteen afarta cisho ahayd in aad uga faa'iidaysateen fursadda dahabiga ah ee maanta aad mataqaanaa tababarkaad ku qaadateen waayo tababarku waa laba shay uun kow waxaad taqaana inuu ku xasuusiyo iyo waxaanad aqoonad ku barato labadaas shay un baa laga faa'idaa tababarka qodobka sakale soo raacay waa isdhexgalka communicationka aad samaynaysiin iyo isdhexgalka aad isdhexgelaysiin waa ninka saylac ka yimid iyo ninka eranka ka yimid markay wada konf- wada hadlaan waxaa laga yaabaa inay waxyaabo ay ku kala duwan yihiin ay iyaga laftarkooga xog dhexdooda iska helaan ay wax iswe- aqoon isweydaarsadaan waxaan rajeynaya haddii ilaaha idhaahdo markaad goobihii aad ka shaqaynaysaan aad ku noqotaan inaad a- inaad ablaygaraysaan oo aad fulisaan waxaad maanta aad barateen hadduu yahay wixii hore sii shaqayn jiray iyo hadduu yahay waxa cusub ee aad ku- inii kordhiba labada shayba Een, taasina een, mar labaad waxaan u mahad celinaya wasaaradda horumarinta caafimaadka madaxeega xogta iyo kaydinta een, xog ururinta iyo kaydinta ee heer wasaaradeed naasir naasir muddada uu joogay waxaan maynaya sanadka wax yarbaa usoo daba maray wuxuu ku jiraa dadaal badan sidii wasaaradda xogteeda loo horumarin lahaa